wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii u dambeeyey ee cudurka covid sagaal iyo toban tirada afar iyo labaatankii saac ee lagu dambeeyey laga baaray covid sagaal iyo toban guud ahaan wadankeena soomaaliya ayaa waxa ay markaasi ahayd kun laba boqol sagaashan iyo afar ruux xanuunkan waxaa laga helay boqol lixdan iyo saddex ruux oo lixdan iyo lix ka mida ay ku sugan tahay deegaanada maamulka somalilan banaadir konton iyo saddex ruux ayaa laga helay halka puntland laga helay shan iyo toban ruux deegaanada jubbaland saddex iyo toban ruux ayaa laga helay hirshabeellena sagaal ruux ayaa laga helay galmudug ayaa waxaa laga helay toddoba ruux inkasta oo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya aan laga soo sheegin wax kiisa oo laga diwaan geliyay afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey dadka laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban sagaashan iyo lix ka mida waa lab halka lixdan iyo toddoba kalena ay dedeg yihiin toddoba ruux ayaa u geeriyootay xanuunka covid sagaal iyo toban afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey waxaana laba ka mid a ay ku sugan yihiin banaadir halka somalilan saddex ay ku sugan tahay deegaanada hirshabeelle qof ayaa u geeriyooday xanuunkan waxaana puntland sidaas oo kale qof uu ugu geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban saddex iyo labaatan ruux ayaa ka bogsootay xanuunka covid sagaal iyo toban afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay tirada guud ee laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban gudaha dalkeena soomaaliya ayaa waxa ay gaartay sagaal kun iyo lix boqol oo qof waxaana ka bogsooday afar kun saddex boqol labaatan iyo sagaal ruux waxaa guud ahaan dalkeena xanuunkan ugu geeriyooday saddex boqol sagaashan iyo laba ruux taas oo ka dhigan tirada dhimashada xanuunka covid sagaal iyo toban in ay sare usii kacayso